bsm اllaah alxamdu lilah hanaaء lilah uma asalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waslm rabbi callimnaa minhu maa jahilna wadakirnaa minhu maa nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo afraad min suurati saba qaala allahu tacaala wamaa arsalnaaka fii qaryati min nadiiri ilaa qaala mutrafuuhaa ilaa qaala mutrafuuhaa innaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun ilaahay subxaanahu wa tacaalaa marka uu inoo soo sheegay qisadii ahlu saba iyo siday u gaaloobeen oo nicamtii ilaahay uga kufriyeen iyo siday loo bedelay nicmadii markaa niqmo loogu bedelay oo beerahoodii iyo arrimahay haysteen oo dhan looga qaaday halkan waxaa lainoo sheegayaa kuwa mushrikiintaadoo gaalada ah siday ugu kadsoomeen oo ugu dagmeen bilmaali walbaniin xoolaha iyo wiilasha siay ugu dagmeen iyo siday rasuulka ilaahay u beeniyeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa maanan dirin fii qaryatin qaryo dhexdeed min nadiirin mid nadiira maanan dirin nadiiran maanan dirin magaalo ehelkeed mid diga oo rasuul oo rususha ka mid ah oo cadaabka iyaga uga diga umaanan dirin ilaa haddaan dirnaba qaala mutrafuuhaa qaala waxay ku qowlayeen mutrafuuhaa kuwoodii loo nicmeeyey ee barwaaqada loo dhiibay ahlulghinaa waatanacumi fi ddunyaa kuwii barwaaqada iyo hodantinimada loo dhiibay waxay ku qowlayeen innaa hanagu bimaa kii ursiltum laydinla soo diray rusushii bay la hadlayaan innaa hanagu bimaa kii ursiltum laydinla soo diray bihi maagaba kaafiruuna baan nahay kuwa ka gaaloobay risaaladiinna rumayn mayno waxaa keenteen qaadan mayno saasay dhahayeen waa kuwii ma garanaysaa madaxdii iyo jabaabiradii iyo ru'asadii waxaasaa hadlaya isla markiiba rususha way beeninayaan aayadda waxaa looga jeedaa baa layidhi in nebiga la qaboojiyo loo tasliyeeyo calayhi salaatu wasalaam qoladii quraysheed kuwii madaxda ahaa markay nebiga ka hor yimaadeen baa waxaa la yidhi magaalo aan rasuul u dirnayba ma jiro ilaa qaala mutrafuuhaa sida kuwaanba ay yihiin kuwoodii madaxda ahaa sidaasoo kale ay samaynayeen sidaasoo kale waxay lahaayeen innaa bimaa ursiltum bihi kaafiruuna marka adiga laguguma bilaabine arrin soo socotay bay ahayd wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwaa gaalada ah oo kuwii xilligii nebiga joogay calayhi salaatu wasalaam kufaaru maka ay kow ka yihiin naxnu hanaga agaru badnaan badan amwaala xagga amwaasha iyo xoolaha iyo wa awlaada xagga ilmahaba annagaa kana xoolo badan kana caruur badan kuwee kuwan muxamed raacay ee ducafadaa ee mu'miniinta ah annagaa dad iyo duunyaba ka badan mar haddaan ka badan nahayna waxay daliil u tahay inaan ka fiican nahay saasay leeyihi wamaa naxnu midda kalena waxay dhaheen annagu maba nihin bimucadabiina ma nihin kuwa la cadaabaayo ilaahay nama cadaabayo maxaa yeelay waxaanba noo muuqataa inuu raalli naga yahay hadduusan raalli naga ahayn waxaan arsaaqa nooma waasiciyeen waxa carruurna la siiyey iyo wiilal iyo waxa xoole naloo dhiibay baan u jeednaayo waxaan uga qiyaasanaynaa adduunka haddii sidaa naloo ku roonaaday aakhirana in sidoo kale naloo ku roonaanayo saasay dheheen qofkii adduunka loo roonaado waxay moodeen oo dad iyo dunyo loo dhiibo in aakhirana ay sidoo kale tahay sidaasna maaha waa loo jawaabi doonaa sidaas bay ku hadleen qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayhi salaatu wasalaam inna rabbii aniga rabbigay yabsudu risqa risqiga waa waasiciya liman yashaau ciddow doono wayaqdiru waana ku ciriiriyaa ciddow doono ilaahay baa arsaaqda waasiciya ciriiriyaha ciddow doono ayuu waasac uga dhigaa ciddow doonana ciriir buu kaga dhigaa taasina daliil uma aha ilaahay raalli ahaanshihiis cidda loo waasiciyey in haddii xoolo badan ay haystaan raalli laga yahay tusi mayso waxaa dhacda mar mid gaal ah iyo mid caasi oo faasiq ah in xoolo badan loo dhiibo midkan lagu ciriiriyeyna inuu macnaha ilaahay agti ku liito daliil uma aha waxaa dhacda mid mu'mina oo mudiica oo awliye alla ah in adduunyada lagu ciriiriyo maxaa loogu ciriiriyayaa ibtilaa'an wamtixaanan waa la imtixaamayaa waa la fiirinayaa ha u malaynina marka xoolaha badan iyo owlaadda badan daliil inay u tahay wanaag iyo jacayl qofka la jecel yahay ee waa xikmaddii ilaahay iyo dooniddii ilaahay mashiicadiisii bay arrintu ku socotaa walaakina akara annaasi dadka badankood laa yaclamuuna baa ilaah yidhi ma garanayaan dadka badankood waa gaalada laa yaclamuuna alxaqiiqa wey xaqiiqada ma garanayaan waxay moodayaan xoolaha badan iyo awlaadda badan inay tahay sharaf iyo karaamo haa iyo janno waxaa marmar laga yaabaa qofkan dad iyo dunyo inta loo dhiibo inay tahay istidraaj waxa weeyaan seeta dheerayn iyo sabaansab iyo wixii la mid ah in looga jeedo ilaahay waa isaga yidhi sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun ilaahay wuxuu yidhi wamaa amwaalukum amwaashiinna iyo xoolihiinnu ma ahaanin walaa awlaadukum awlaadiinnuna ma ahaanin bilatii midda khaslada tuqaribukum idin dhoweynaysa cindanaa annaga agtayada idiin soo dhoweynaysa zulfaa dhoweyn xoolihiin iyo awlaadiinnu ma aha midda idinsoo dhoweynayso cindanaa annaga agtannada idiin soo dhoweynaysa zulfaa dhoweyn taas ma ah ee waxaa qofka ilaahay u dhoweeya waa iimaanka iyo camalka saalixa ah taa weeyaan keliya xoolaha iyo awlaadda wanaagsan markay wax tarayaan waxa weeye ilaa man aamana qofkii rumeeye mooyaane oo wa camila camal fala saalixan camalan saalixan camal wanaagsan waa qofka markaas iimaan mar hadduu leeyahay camal saalixa la imaanayo xoolihiiba wuxuu ku bixinayaa fii sabiili illaah wa yucallimu waladahu ilmihiisana wuxuu barayaa alkhayra ilmihiisa khayrkuu baraya wuu ku barbaarinayaa wanaag taas baa ilaahay qofka usoo dhoweynaysa camal saalixu la yimid wey ilmihiisii oo tarbiyo wanaagsan tarbiyeeyey xoolihiisii oo meelo khayr ku bixiyey kaas baa laga soo reebaya fa ulaa'ika kuwa iyaga ah oo tilmaamahaa leh wan wanaagsan lahum iyaga waxaa u ahaaday jazaau dicfi jibjibaarka iyo laablaabka abaalkiis bimaa camiluu bisababi acmaalihim bimaa camiluu biacmaalihim waxa weeyaan bisababi acmaalihim acmaashay la yimaadeen darteed waa loo jibjibaaraya halka xasano waa toban jibaar iyo kasii badan ilaa toddoba boqol oo jibjibaar baa loo gaarsiinaya waa bimaa camilu qofkaas ilmahan wanaagga uu baray waa loo jibjibaaraya iyo khayrka xoolaha iyo shilinkan uu bixiyey meesha khayr ku bixiyey waa loo jibjibaaraya wahum iyaguna fi lgurufaati ama khabarun bacda khabar ka dhig fa ulaaika lahum iyaga waxaa u sugnaaday jazaau dicf bimaa camiluu wahum iyaguna fi lgurufaati bay ahaade aaminuuna wey wahum iyagu aaminuuna wey kuwa aamin ah cadaab iyo wax la dhibsaday aamin ka yihin fi lgurufaati bayna ahaadeen gurufaatku waa maxay guri dheer inta la dhiso baa misna xoogaa yaroo dheeroo kalea laga sii duldhisaya sida haddaba dadka qaarkii sameeyaan waa iska tusaale wax kastoo aakhiro jira tusaale yaroo sambala adduunka laga keenay baa layidhi waxa weeyaan qolal sare ayay ahaadeen qasrigan sare oo la dhisay meesha ka sii sarraysa isagoo dhan oo laga sii duldhisay oo kala weyn laakiin tan waa iska magace xaggaa waxaa yaalla tii rismiga ahayd oo jannada ahayd alqurufaad hadda waxaa loo jeedaa aljanna alcaaliya jannada sarraysa wey taas bay leeyihiin wahum fi lgurufaati aaminuun ayaa ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala abaalmarintaas baa la siinayaa oo lagu maamuusayaa dadka iyaga kuwii wanaagsanaa waa kuwaas waaladiina kuwa yascuuna rooraya ordaya fii aayaatina aayaadkayaga inay ka hor yimaadaan iyo inay bushiyaan iyo inay buriyaan kuwa arrinkaa u soconaya waa qoladii kaloo xumayd wey ilaa dadku labadaa waday ku jiraan waaladiina kuwa waa gaaladii kufaaru maka kow ka ah yascowna yubaadiruuna degdegaya maxay u degdegayaan fii aayaatina alqur'aaniya aayaadkanaga qur'aaniga ah inay bushiyaan biraddi waacni fiiha inay duraan inay ka hor yimaadaan fii ibdaalihaa bay u soconayaan mucaajiziina xaalay yihiin daanniina kuwa u malaynaya annahum iyagu yafuutuunana inay naga fakanayaan iyagoo nagu cajizi xukumaya macnaha isleh hadhow waa fakan karaysa kuwa noocaasana ulaa'ika kuwa iyaga ay ku dadaalaya qur-aanka inay ku yimaadaan inay ka hor yimaadaan ulaa'ika kuwa iyaga ahina fi lcadaabi bay ahaadeen fii cadaabi jahannam wey cadaab dhexdiis muxdaruuna fi lcadaabi bay ahaadeen muxdaruuna bay ahaadeen ama ulaa'ika kuwaasi muxdaruuna wey kuwa lasoo xaadirinayo fi lcadaabi baa lasoo xaadirinaya cadaab baa lasoo shirinaya mar haddii qofka meesha lasoo xaadiro goobjoog ka yahay dee dhibaatadii baa ku dhacaysa malaa'ig zamaaniye la yidhahdaa soo xaadirinaysa ma fakan karayaan lama waayayo ma baaba'ayaan halkaas baa la keenaya muxdaruuna fi lcadaabi dadku labadaabud ay ku kala jiraan saacad kasta dadka joogaaye laba camal bay kala hayaan camal wanaagsan iyo camal xun qofku marka adduunka ku waari mayo waxaa la rabaa inuu wehel ka dhigto camalka wanaagsan oo la saaxiibo qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam inna rabbii aniga rabbigay hadal dambe oo imaanaya in lagu cadfobaa macnaha loo soo celinaya aayadda ee waa la soo qaatay inna rabbii rabbigay yabsudu risqa ilaahay risqiga ayuu waasiciya liman yashaau ciddou doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah wayaqdiru ilaahay waa ciriiriya ah lahu risqiga ciddou doonana ilaahay waa ku ciriiriya ciddou doono oo addoommadiisa ka mid ah iyagana waa lagu ciriiriyaa oo waa lagu yareeyaa arsaaqdi weeyaan ilaahay baa maamulaya subxaanahu wa tacaala yabsudu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdiru lah waana ku ciriiriyaya marna waa lagu waa lagu yaraynaya marka waxaa dhacaysa hal shaksi in labadaba ay ku dhacdo laba waqtibo marna waxaa laga dhigayaa mid arsaaqda loo waasixiyey oo hanti haysta oo adduun oo jeebabka iyo akoonnada uga buuxo waqti kalena wuxuu ma gaarayaa ama marayaa isagoo faqiira aan waxba haysan kaasoo dhahayaa waagaan hantida lahaa waagaan hodanka ahaa waagaan xoolaha haystay iyo wixii la mida hal shaksi bay ku dhici kadhaa laba shaksina waa ku dhici kadhaa laba qofna way kala noqon kadhaa shaksigaana waxaa laga dhigay mid faqiira midkaana waxaa laga dhigay mid hodanaa laga dhigay waay waa sida muuqataba hadda adduunkuba yahay marka sidaa mar hadday tahay faqri ha ka baqinine waxaa haysataan wax ka bixiy oo wax ka sadaqeey waa tana ilaahay wuxuu yidhi wamaa anfaqtum wax allaaliya waxaad bixisaan wamaa kii anfaqtum aad bixisaan oo min shayin shay ah fa huwa yukhlifuhu wixii aad bixisaan qaliilan ow kaiiran maada fiiri wadada ilaahay raalliga ka yahay waxaa ku bixisaan fa huwa ilaahay yukhlifuhu yucawiduhu calaykum ilaahay waa idin bedel yeelaya ciwad baa ilahay idin siinaya imaa caajilan ow aajilan ama hadda ama hadhow iminka ama amin dambe wa huwa ilaahayna khayru raasiqiina inta raasiqiintaa kanu khayrka badan wey khayru lmucdiin inta wax bixisa kanu khayr badan wey maxaa yeelay cid kale waxay bixiso waa xisaab cid kale waxay bixisaa xisaab bay ku socdaa intaasaa leeda lagaaga badin mayo bishi intaasoo jeer baan wax ku siiyey wax qorsho noocaasa weeyaan amaa ilaahay bixintiisu waa biqayri xisaab ilaahay waa yarsuqu man yashaau biqayri xisaab saasay ku soconaysa ka waxaa la leeyahay war wax la baxa oo wax bixiye sidaas sameeye wamaa anfaqtu wixii aad bixisaan wamaa aladii anfaqtum aad bixisaan oo min shayna fa huwa ilaahay yukhlifuhu isagaa idin khaliif yeelaya isagaa ilaahay idiin ciwad yeelaya subxaanahu wa tacaala xataa naftaada waxaa ku bixisa xataa ciyaalkaada waxaa ku bixisa xataa wixii aad sadaqaysato wax kastoo niyad wanaagsan aad la xiriiriso meel wanaagsanna aad ku bixiso ilaahay baa kuu bedel yeelaya isagana awal ku siiyey wuxuu ku siiyeyba misna kuusii sarifaya kuu badinaya amaa adduunka amaa aakhiro amaa qanaaco meel lagu geliyaba hawaab iyo ajarka iyo labadaba in layskugu kaa daro intaba way dhici ka dhaa fa huwa ilaahay baa yukhlifuhu ilaahay subxaana wa tacaala isagaa kuu bedelaya wey wa huwa ilaahayna khayru raasiqiin weeye taasna halkaasaa la wa yowma yaxshurhum wadkur ka sheekee yowma maalin yaxshuruhum ilaahay ou soo xashirinaayo subxaana wa tacaala ilaahay baa soo xashirinaya jamiican xaal yihiin dhammaantood baa ilaahay soo xashirinaya wa yowma yaxshuruhum jamiican ilaahay dhammaantood buu soo xashirinaya gaaladii oo dhan weeyaan man taqadama waman ta'akhara cid hor madhay iyo cid gadaal madhay waa la keenaya waa la soo dhoobayaa lilxisaabi waljazaa'i xisaab iyo jazaa loo keenaya markii lasoo dhoobo uma yaquulu ilaahay wuxuu u odhanayaa lilmalaa'ikati malaa'igtii sharafta lahayd ilaahay wuxuu ku dhahayaa ahaaulaai kuwaani ahaaulaai kuwaani iyaakum idinka mayay kaanuu ahay yacbuduuna kuwa caabuda ahaaulaai kuwaani kaanuu ma waxay ahayn yacbuduuna kuwa caabuda iyaakum mafcuulkii baa soo hormaray ahaaulaa ilaa horumar buu leeyahay ahaaulaai kuwaani ma waxay ahaayeen iyaakum idinka kaanuu ahaaulaai kuwaani iyaakum idinka mayay kaanuu ahaye yacbuduuna kuwa caabuda ma idinkay ilaahay sukadiisa idinsoo caabudi jireen bimacnaa ma idinkaa amray inay idinsoo caabudaan hadalkaasaa malaa'igtii lagu dhahaya gaaladana qalbigaa lagu xanuujinaya waa nabi ciise oo kale markii la yidhi oo kale a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ilaahay waa ogyahay inaan malaa'igta iyo nabi ciise waxaasoo dhan ka nasahan yihiinoo aysan cidna dhihin hanala soo caabud markaasaa su-aashaa la keenaya gaalada qalbiga lagu xanuujinaya qaaluu waxay ku qowleen waxay odhanayaan malaa'igtii subxaanaka nasahaaddaade nasahnaantaade hufnaantaade anta adigu ilaahda weliyunaa baa tahay adaa naasirka naga ah min duunihim iyaga sokadooda anta rabbunaa yaa rabbana anta weliyunaa anta rabbunaa wa macbuudunaa baat allaha nagi baat arrimaha iyo kii tawelinayaat kaan caabudayna baat iyagana waa kaaga bari noqonaynaa min duunihim iyaga sokadooda bale kaanuu ilaahda waxay ahaadeen kuwaani waxay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda aljinna jinka jinka hadda shayaadiinta looga jeeda lanna jinka waa wax naga qarsoon shayaadiintuna waa wax naga qarsoon waxay ahaan jireen kuwo jinka caabuda shayaadiinta caabuda macnaha shayaadiin baa u qurxisay ilaahay kayrka cibaadada ah way ku raaceen akaruhum badankooduna bihim shayaadiintaas mu'minuuna kuwa rumeeye wey akaruhum badankood kuwan gaaladaa badankood bihim kuwa jinkaa oo shayaadiinta mu'minuuna musadiquuna wey kuwa rumeeyey way ka yeeleen waxay samayn jireen kuwan gaaladaa malaa'igta ilaahaybay waxay dhahayaan waa aflagaadhay samaynayaan banaatullaahi iyo wixii la mid ah tacaala allaahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira falyowma maanta laa yamliku hanan maayo bacdukum barkiin libacdin barka kale nafcan wax nafciga u hanan maayo walaa daraa wax dhibana u hanan maayo maanta waxa weeyaan waxa isku tari kadhaan ma jidho waa yowmulxisaab baa la joogaa kuwii wax caabuday iyo kuwii la caabuday cid cid nafac gaarsiin ka dhah iyo cid cid kale dhibaato gaarsiin ka dhahay midna ma jidho weeyaan weliba hadalkan waxaa la dhahayaabaa yidhi calaa ru'uusi alashhaad khalqiga oo dhan madaxooda baa waxaa la dhahayaa falyowma laa yamliku bacdukum libacdin nafcan walaa daraa sidaas baa lagu dhawaaqaya wanaquulu waxaan u odhanaynaa baa ilaahay yidhi liladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey ee daalimiintaha liladiina dalamuu mar haddii la yidhi waa lidaalimiina daalimiintana dulmiga ina shirka la dulmun cadiimun kan ugu weyn waa gaalnimadaasoo kuwa ilaahay khayrka caabuday baa kow ka ah waxaanu dhahaynaa duuquu dhadhamiy cadaaba naari naarta cadaabkeeda allatii naartaasoo kuntum ay ahaan jidheen bihaa naarta tukadibuuna kuwa beeniya cadaabtaa ku jeesjeesi jidheen oo aad dhihi jidheen maa naloo keeno bal dhadhamiye ayaa la dhahaya taa markii la sheegay waxaa laynoo caddaynayaa misna nooc kale oo gaalnimadooda ka mid ah qaab kaleoo gaaladu u dhaqmi jireen oo kufrigooda iyo baadinimadooda ka mid ah qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi waidaa tutlaa markii la akriyo calayhim dushooda aayaatunaa aayaadkanaga markii lagu dul akriyo bayinaatin xaalay tahay aayaadkaasi mid cadcad waadixaatu lmacaani aayaadku macaanideedu waa iska cadda bayinaatu icjaaz icjaazkeedu iyo mucjisnimada ay wadatana waa iska cadda markay maqlaan aayaadkaas cusub ee nebi maxamed carabkiisa hadda lagu soo dejiyey calayhi salaatu salaam qaaluu waxay odhanayaan maa haadaa kani maaha ninkaani ilaa rajulun nin mooyaane ninkaasoo yuriidu doonaya an yasuddakum inuu idinka weeciyo idinka duudo idinka manciyo idinka celiyo camaa kii xaggiisa kaanay ahaan jireen yacbudu mid caabudo aabbaa'ukum aabbayaasheen ninkaani wax kale maaha keliya wuxuu yahay oy ku soo koobeen waa nin doonaya aabbayaashiin waxay caabudi jireen inuu idinka hor istaago ayuu doonaya aabbayaashood maxay caabudi jireen awthaan iyo asnaam nebiga horta saasay u aflagaadheeyeen wa qaaluu waxay kaloo dhaheen maa haadaa waxaan u akhrinayo qur-aanka uu ku sheegayana ma aha ilaa ifkun ifki oo muftaro faraku samays la soo iftirooday qur-aankanina waa been laysku soo dardaray bay leeyihin ilaahay baa lagu iftiroonayaa ilaahay xaggii kama imaan ba iyagu leeyihi la qur-aankiina saasay u aflagaadheeyeen nebigiina saasay u aflagaadheeyeen ilaahay waqaala ladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay lilxaqi xaqi waxay u yidhaahdeen lammaa jaa-ahum markuu u yimid xaqii iyo qur-aankii markuu u yimid waxay dhaheen in haadaa maa haadaa kani ma ahaani ilaa sixrun mubiin sixir iska cad weeyaba dheh qur-aankiina saasay ayay ku tilmaameen waa sixir iska cad bay dheh lamaa jaaahum hadda wey waa marka u yimid maba ka fiirsanba ma ta'amulin ma tafakurin hore bay waxay ka yidhahdeen hadalkaas ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataynaahum ma aanaan siin oo kumaanaan soo dejin iyaga min kutubin kutub kutubtaasoo yadrusuunahaa ay daraasaynayaan reer makaad iyo gaaladan saa u hadlaya kitaab aan ku soo dejinnay ma jiro qur-aanka ka hor kaasoo ay akrinayaan oo daraasaynayaan oo ay leeyihiin waxaasaa ku yaallay iyo waxaasaan ku aragnay kitaab noocaasoo hadda ka hor loo soo dejiyey haba yaraatee ma jidha weeyaan wamaa aataynaahum ma aanaan siinoo bimacnaa maanaan soo dejin weeyaan mushrikuulcarab iyo gaaladaan kumaanaan soo dejin min kitaabin min kutubin ama min kitaabin kuma aanaan soo dejin weeya oo yadrusuunaha ay daraasaynayaan ay akrinayaan ilaa aayad kale waxaa lagu yidhi am anzalnaa calayhim sulطaanan fa huwa yatakalamu bimaa kaanuu bihi yushrikuun mar kalena waxaa la yidhi am aataynaahum kitaaban min qablihim mayaanu siin oo fahum bihi mustamsikuun kitaabkaa horey haystaan maya taasna ma jidhowe kitaabay daraasaynayaan oo kan ka horeeyo oo loo soo dejiyey oo loo keenay ma jiro yadrusuunaha min atadriis takriiru dars casharka marka la celceliyo wamaa arsalnaa ilaahi wuxuu yidhi maanaan dirin ilayhim kuwan gaalada carbeeda ama gaalada makaad umaanaan soo dirin qablaka nebiyullaahi moxamed adiga hortaa min nadiirin mid digaba umaana soo dirin rasuul aan u soo dirnay ma jiro wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiiri taasina ma jiro wey waa loo bayaaninayaa inaysan wax xujaa haysan inaysan wax daliila haysan rasuul cadaabka ilaahay uga digoo loo soo diray ma jirin kitaab horoo loo soo dejiyey ma jirin nebi nebi maxamed ka horreeyey calayhi salatu wasalaam oo loo soo saaray ma jirin qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wakadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim kuwaan hortooda ahaa way beeniyeen qoomamkii iyo ummadihii ka horreeyey kuwaan jooga way beeniyeen beenin bay la yimaadeen wamaa balaquu walxaal maa balaquu wamaa balaquu mana ay gaarin kuwaan gaalada hadda joogta ah bal damiirka si wamaa balaquu kuwaan gaaladan hadda joogtaay oo markaa qur-aanku soo degaya kuwii joogay kow ka yihiin kufaarulcarab iyo kufaaru maka iyo kuwaani ma ay gaarin micsaara maa aataynaahum micsaara maa shay toban meeloodkii meel aataynaahum kuwii hore aan siinay kuwii hore wixii aan siinay toban meelood meel kuwaani ma haystaan toban meeloodoo meel kuwaani ma haystaan ee kuwii hore baa dad badnaa oo dunyo badnaa oo xoog badnaa oo cimri dheeraa micsaara maa aataynaahu min alquwati fi ddunyaa awoodda adduunka maal iyo dad iyo cimri iyo xoog ka jidha toban meelood meel kuwii hore wixii aan siinay kuwaani ma haystaan waxaa kaloo lagu fasiray wamaa balaquu micsaara maa aataynaahu damiirka in balaquuda looba celiyaba gaalooyinkii ummadihii hore wamaa balaquu may gaarin gaalooyinkii hore kufaartii ummadihii hore micsaara maa aataynaahum kuwaan waxaan siinay toban meelood meesha oo ah markaas maxay ah bayinaadka aayaadka adilada kuwaan la tusay yaa kuwii hore toban meelood meel lama tusin adilada iyo xujooyinka iyo baraahiinta kuwaan la tusay oo ilaahay waxdaaniyadiisa tusinaya kuwaan in badan baa la siiyey laakiin kuwii hore toban meelood meel lagama siin taasna waa lagu fasira dee nebi maxamed calayh salatu salaam waxaa lagu soo dejiyey qur-aan iyo cilmi iyo bayaan iyo dalaa-il ah oo kuwaan u sheegay kuwii hore toban meelood meelkood lama siinin taasna waa macno kale laakiin xagga xoog badnaanta iyo xoolo badnaanta iyo awlaad badnaanta iyo cimri dheeraanta iyo muuqaal weynaanta kuwii horaa badnaa waana la halaagay xooggooda waxuma tarin reer caad iyo reer samuud iyo wixii la mid a micshaar haddaa maqashid waa bimacna alcusri weeyaan toban meelood meel ayaa la yidhaahdaa alcusur iyo almicshaar waa isku mid micshaar iyo mirbaac iyo waa saasoo kale wey fakadabuu waxay beeniyeen rusulii rusushaydii bay beeniyeen wakadaba aladiina min qablihim soo lama dhihin fakadabuu rusulii qolo kasta waa la sheegay kadabad qablahum qowmu nuuxin fakadabuu cabdana addoonkanagii bay beeniyeen baa ilaahay marka fa kayfa seebow kaana ahaaday nakiiri inkiri dayri see noqoto halaagaan halaagay iyo jiridgoyntii aan ku sameeyey iyo inkiriddii aan inkiray calayhim iyaga dushooda fa kayfa seebow kaana ahaaday nakiiri bimacnaa inkaarii calayhim inkaarkii aan iyaga dushooda inkaaray inkiray aan halaagay bay ka dhigan tahay seebu ahaad maxay ka dhigan tahay booskiisii ma dhaca waa dhacay weeyaan fa kayfa kaana nakiir saas baa lagu caddeeyey marka saas baa loogu bayaaniyey oo loogu caddeeyey wakadaba aladiina min qablihim wamaa balaguu micsaara maa aataynaahum fakadabuu rusulii fakayfa kaana baa ilaahay leeyahay fakayfa kaana nakiiri nakiirkayga seebu ahaa darsigaynu intaasu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab